Safaaradda Dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya ayaa deeq in isgaarsiga daawooyin iyo agab kale oo muhiim ah oo looga talagalay dadka danta yar gaar ahaan shacabka las-aanood ku wareejiyay Wasaaradda Amuro Gudaha ee Soomaaliya. Munaasabadda la ku wareejiyay gargaarka ayaa waliba ku sugnaya xildhibaano, wasiirro iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Dhanka horeyntii, waxaana ka mid ahaa xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku hadlay gargaarkan iyo kula wareegga safaaradda dowladda Talyaaniga.
bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waxaan joognaa airboortka magaalada muqdisho oo aan ka gudoonay dowladda talyaaniga mucaawin isugu jirto daawo iyo agab caafimaad oo loogu talagalay walaalaha ku waxyeeloobay dagaaladii laascaanood waxaan u mahad celinay dowladda talyaaniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo wasiirka nagala jooga wasiir ku-xigeenka marka waxaan leenahay insha allah mahadsantihiin dadkaas dhibaatada ku dhacday wax weyn u qabanaysaa mucaawinadan loogu talagalay insha allah waxaan ka rajaynaynaa dowladda talyaaniga iyo dowladaha kaleba inay garab istaag u muujiyaan dadkaas dhibaataysan marka waa ku mahadsan yihiin dowladda talyaaniga mar kale waa u mahad celinaynaa wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waa u mahad celinaynaa shaqada ay qabatay xildhibaanada oo ugu horeeya xildhibaan cabdiraxmaan iyo xildhibaanada kale oo runtii iyaguna shaqo xoogla ka qabtay qaarkoodna sii raaci doonaan ilaa iyo laga gaadhayo meeshii dadku ay joogeen oo ay kala wareegayeen guddigii shaqadaa qabanayay waa ku mahadsan yihiin shaqo badan bay ka qabteen dhammaan dadweynaha soomaaliyeed iyo waddamada kaleba waxaan ugu baaqaynaa inay sidaa talyaaniga oo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amuuro bannaanka soomaaliya mudane isaaq maxamuud mursal isaaq fanax ayaa faahfaahin ku biye deeqdan iyo walyaabo iyo koobiyinga
waxaan la wareegaynaa daawo iyo aqab isugu jira ilaa iyo labaatan tan oo runtii aan isleenahay kuma filna laakiin wax badan bay ka tari doontaa baahida hadda taagan oo deegaankaas iyo dadkii ku waxyeeloobay wasaaradda arrimo dibid ahaan iyo runtii mas-uuliyiinta kale ee dowladda ka socdaba waxaan runtii mahad ballaarin u jeedinaynaa dowladda talyaaniga oo ka soo jawaabtay codsigeena ama codsigaas oo runtii xilligiisa iyo xilli muhiim aanu soo gaaray waxaan isleenahay haddii ay intaas gaaraan wixii kale oo runtii codsiya aan noo maqan iyo dowladda talyaaniga siday ballanqaadayba waana sii gaarsiin doonnaa kaalmooyin kale iyo runtii deeq kaleba